gudoomiyaha degmada kismaayo cumar cabdulaahi maxamed oo ka qaybgalay kulan looga hadlayay horumarinta baahiyaha qorshaha howlwadeedka sanadlaha ah iyo qaabdhismeedka miisaaniyadda degmada kismaayo ayaa wuxuu ugu baaqay gudoomiyaasha xaafadaha degmada kismaayo inay la yimaadaan qorshayaal lagu horumarinayo deegaanka taas oo qayb ka ah horumarinta adeegyada dadweynaha gudoomiyaha degmada oo la hadlay gudoomiyaasha ayaa wuxuu sheegay in qorshayaasha ay la yimaadaan gudoomiyaasha loo diyaarin doono si wanaagsan si ay qayb uga noqdaan dadaalada lagu horumarinayo adeegyada dowladda waxaan rabaa marka inuu ururiyo oo deegaan walba baahiyaha dadkiisa haya u soo jeediyo si qorshe looga sameeyo kadibna qorshahaas miiska loo saaro hadda ka hor labada kun saddex iyo labaatankii waxaanu sameynay toddoba magaalo oo banaanka ka xiga maxaa ahayday kismaayo iyo magaalada kismaayo sideedaas islaamka adala isugu keenay qorshahoodii halkuu ku jiraa wax badanna waa laa qabtay waxna waa ka dhimayay laakiin waa dariiq la marayo oo baahiya ay ku qoran tahay inta dhiman waxaan sugaynay maanta oo kale iyo mashruucan dowlad kaab inay dhinaca ka soo galaan marka waxaa la yidhahdaa halimaalin bay ceeb joogtaa bulsho walba waxaa laga rabaa waxa kow ah priority one ah in ayagu soo bandhigto iyo qorshe habeedkii degmadu sanadkan ku shaqeyn lahay oo kasoo dhexbaxaya fikradiina kadibna loo si akriilga loo diyaarinayo marka ujeedku labadaas waxa weeye qodob waayo marka waxaa rabaa sidaagaasina u sheegay qofku isagoo aan cidna ka baqayn ama aansan ahayn waxaanu waabadan yihiin haddaad qortide baa waxaa rabaa inuu ka fakaro waxa deegaanka uu ka yimid u baahan tahay u baahan yahay dhinaca kale waa maamuldaaljintii qurxintaana waa intii baahida rasmiga ah ka warrabtay marka waxa weye nin walbo deegaankaagii aad ka timid oo degmada kismaayood marka degmada kismaayood leeyahay lixda xaafadood iyo magaaladan maaha waxa weeye waa inta kismaayo laga xukumoo dhani waxay xuquuq leeyihiin magaaladaana xuquuliyiin saa waa kan soo maha